su-aashu waxay ku saabsantahy dadka qaarkood baa cibaadada googooya oo ramadaan haddaynay joogin cibaado la iman maayo salaad lagu arki maayo gubkiisa weyse marin maayo ramadaan markay soo gasho safka hore ku jira waana soomaya kaasi khatar buu ku suganya haddii geeridu ugu beeganto isagoo ramadaantii ku jira dee khayr waa haleela ya niyadiisana markaa uu isleeyahay khayrka sidaa ugu sugnow oo aan islahayn hadday ramadaan baxdo halkaaga ka miis aan islahayn ila toobadkeen hadduu la imanayo waa inuu wixii hore ka nadaamoodaa ka tiraanyoodaa oo isku cilkaambiyaa oo is yidhaahdaa dib ha ugu noqon go-aansadaa laakiin haddii aanu go-aansan inaanu dib ugu noqon ee uu is yidhaahdo halkaagii hore aad ka miistid dee toobadkeenkiisiba ma asixin calayhi wisruh walahu ajruh laakiin hadduu noqoto inuu toobad keenay wixii ka baxay ka tiraanyooday isku cilkaambiyey ka fuqay dembigii cibaadada u wada jeestay niyadiisuna ay tahay dibba ha ugu laabmina halkaa ka halkaa ka war ilaa inta geeridu ku imanayso hadduu sidaa ku dhinto dee khayr buu ku dhintay duubaa lahu haddii laakiin dee isagoo cibaadadii faraha ka qaaday dee ay u timaado geeridu dee khatar buu ku sugan yahay marka waa in cibaadada la joogteeyaa wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin baa ilaahay ku yihi nabiga sala allahu alay wasalam caabud rabbiga ilaa geeridu ku imanayso ilaahay caabud yacani cibaadada ilaahayaad caabudayso laazim oo ku sugnow marnaba ha ka foqin ha ka tegin marka waajibku waa saas yada wallahu aclam